madaxweynaha dowladda soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa galabta xaflad ka dhacday madaxtooyada waxa uu ku magacaabay ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo u magacaabay cabdi faarax shirdoon saacid oo ah ganacsade degan magaalada nairobi in badan way sugayeen maanta in la soo gaaro aniga dadkuna way yaqaan waxaa laygu nanaasaa garguurte marka guurguurashadii maantay soo gabagaboodeen intaas dadaal iyo uun maxay ahayd bal isu roonaasho aan isu roonaanaynay ayaan ka waday muxuu ahay soo daahista la tashiga in la ballaariyo bal dadkao dhan la warsado dabcan yaad rabt hebel maad rabtiin mase hebel maad rabtiin ma ahayn la tashigu wuxuu ahaa nooca iyo waxa ra-iisul wasaaraha cusub ee imaanaya laga rabo iyo waxa aan laga rabin iyo waxa la rabo inuu joojiyo oo hadda jira iyo waxa la rabo inuu jirsiiyo ee aan hadda aan jirin waxa ay yihiin markaa brime ministerka cusub doctor cabdi faarax inuu guulaystaan wada jecelnahay haddii alla yidhaahdo aniguna sidoo kale xafiiskaygu ula shaqayn doonaa wax allaale iyo wixii maxaanku idhahday inay guulayn karaan aan u arkayno karaankeenna waan waan la garab istaagi doonaa ra-iisul wasaaraha ra-iisul wasaaraha cusub cabdi faarax shirdoon saacid ayaa sheegay in uu aada ugu faraxsan yahay xilkaasi maanta loo magacaabay waxaa sharaf ii ah maanta oo ay taariikhdu tahay lixda oktoobar laba kun iyo labiyo toban in aan helo kalsoonida madaxweynaha jamhuuriyadda mudane xasan sheikh maxamuud oo ah in aan ummadda soomaaliyeed u qaado xilka ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya taasoo ah mas-uuliyad ballaaran oo aan rajaynayo in aan u guto si waafaqsan dastuurka iyo shuruucda dalka ra-iisul wasaaraha cusub cabdi faarax shirdoon saacid waxa uu sheegay in sida ugu dhaqsiyaha badan leh uu usoo dhisi doono xukuumad taya leh oo la dagaalanta musuq maasuqa dalkana wax u qabata waxaan ballan qaadayaa inaan soo dhiso muddo kooban xukuumo taya leh oo horseeda oo u horseeda dalka nabad iyo horumar taasoo ka imaanaysa ku imaanaysa wadatashi aan la yeelan doono madaxweynaha xildhibaana iyo qaybaha kala duwan ee bulshada xukuumaddu waxa ay noqon doontaa mid aan u dulqaadan doonin musuq maasuqa eexda iyo wax isdabamarinta ra-iisul wasaaraha cusub cabdi faarax shirdoon saacid ayaa la filayaa in dhowaan la horgeeyo baarlamaanka soomaaliya si ay u ansixiyaan qadka telefoonka waxaa si toosa ugu jira cabdirashiid khaliif xaashi waxaa kaloo ku jira cabdalla xaaji cali oo ka mid ahaa xildhibaanadii baarlamaanka soomaaliya iyo siyaasiga maxamed abshir walde waxaan rabaa inaan ku hormaro cabdirashiid cabdirashiid marka aad fiiriso ra-iisul wasaarayaashii hore soomaaliya soo maray oo intooda badan adigu aada lasoo shaqaysa weliba iyo ra-iisul wasaarahan cusub iyo hawsha hortaala maxaad ku qiimeyn lahay runtii cabdi faarax shirdoon saacid waa waa nin waan aqaan waa nin dabeecado runtii soomaaliya hadda u baahan tahay leh bisayl siyaasadeedna leh oo waa siyaasadda waa nin aada u fahamsan midda labaadna wuxuu waxaan ku arkay runtii waa nin dadka aruursada oo contact badan iyo xiriiro badan qeybaha kala duwan ee bulshada leh siyaasiguna wuxuu u baahan yahay ama baarlamaanka dhexdiisa ama shacabka ama ama dadka kale oo opinion makers la yidhaahdo waa nin runtii contacts badan iyo xiriiro badan leh marka waxaan is leeyahay taasaana hadda u sahashay in madaxweynuhu magacaabo oo meelo badan baa dhici karta in laga soo laga soo riixay laga soo rukubandigareeyey taasna waxay gacan ku siin kartaa inuu xusho dad badan oo karti leh isla markaasna waxaan is leeyahay baarlamaanka inuu la shaqeeyo inay u fududaato marka runtii waxaan is leeyahay waa waa nin waa nin runtii lana filhayay oo ad magaciisa had waktigii xataa sheekh shariif raggii lasoo bandhigay buu ahaayo janaska aada ugu dhawaaday in la magacaabo madaxweyne musharax madaxweynuhu damacsanaa haddana mar dambe iska daayay marka waa nin siyaasadda aada sarkalka siyaasadda aada looga dhex yaqaanay waxaan is leeyahay marka inkastoo culayska soomaaliya haysto hal iyo laba ninba ay ka badan tahay haddana runtii waa nin rajo raj rajo dadka soo gelinhaya aan isleeyahayna waa waa waa tallaabo maaragtay hadda dowladdan cusuboo madaxweyne cusub iyo ra-iisul wasaare cusub iyo guddoomiye baarlamaan cusub iyo xildhibaano badankooda cusub yihiin weeye marka waa dadkaas cusub oo isla yimid isaguna waa runtii waa nin uun siyaasadda ku dhex jiray muddo badan inkastoo usa safka hore ahayn waa mahadsantaa waxaan siinayaa siyaasiga maxamed abshir walde haye
habeen wanaagsan anaga habeen bay noo tahay marka ugu horreysa waxaan rabaa inaan tilmaamo inaanan siyaasi ahayn haddaan siyaasi ahay kuraastaasaan u tartami lahaa waxaan ahay oday magaalo marmarka qaar faaliye arrimaha soomaaliyaan ahay kadib waxaan salaamahayaa odayaasha dooda ku jira iyo voice of america waxaan u hambalyaynahayaa cabdi faarax shirdoon saacid xilkaa loo dhiibay ee culus waxaan kaloo u hambalyaynahayaa madaxdii kaleeto oo cusbayd oo isbedelka ku yimid madaxweynaha iyo speakerka baarlamaankaba hadde waa soo dhaweyneynaa magacowga prime ministerka cusub soomaaliya oo dhanna waxaa la gudboon in lagala shaqeeyo oo lagu taageero hawshaa culus oo hortaagan prime ministerka iyo madaxweynuhuba waxa weeye haddii siyaasi ahaan loo eego laba madax oo cusub oo aan hadda ka hor dawlada soo marin iyagana dadweynaha iyo caalamkuba uusan si fiican u aqoon malahaba soomaaliya taasay u baahan tahay dad aan la aqoon oo hor leh oo aan eed hore iyo wax ka sheeg iyo tilmaamo loo geysan ee hadda ka bilaaba bog cusub marka waanu soo dhaweyneynaa waama waa mahadsan tahay waxaan rabaa inaan siiyo cabdalle xaaji cali oo horey uga mid ahaa baarlamaanka soomaaliya haye cabdalle
bismillahi raxmaan araxiim horta baarlamaankana xildhibaan baan ka ahay waxa weeye runtii waxaad moodaa inay wakti cusub oo soomaaliya ay gashay inay tahay waayo markaad eegto madaxweyne xasan sheekh waxa weeye nin runtii aqoon leh oo in badanna mujtamaca runtii muqdisho amba koonfurta aada uga shaqeeyey iyo ta soomaaliyeedba ta kale waxa weeye prime ministerka waxaan isleeyahay runtii you know wakti qofkii ku habboonaa ayuu magacaabay waayo sidaan u aqaano saacid waxa weeye nin team leadera oo runtii aada iyo aad amba afkaarta amba asxaabtiisa runtii aada iyo aada u qadariya oo team leadera oo aan qof shaksiya ahayn sidii lagu yaqaanay prime ministerada amba siyaasiyiinta soomaaliyeed ta kale waxa weeye waa nin vision leh aragti leh oo aada iyo aada ugu damqada soomaalida iyo shacabka soomaaliyeed oo mar walba annaku si joogtaa ayaanu u kulmi jiray runtii aanu ka wada hadalno sidii wax loo hagaajin lahaa waa nin qabiilka iyo qaranka runtii aada iyo aad qarannimada aada iyo aada runtii u jecel oo aanu qabiilku aada ugu yaryahay waana waxyaabaha loo baahan yahay hogaamiyaha amba madaxweyne ha noqdo amba ha noqdo prime minister inuu runtii characterka u yeesho dhaqanka u yeesho ta kale waxa weeye runtii waa nin family family mana oo runtii aan amba runtii aada iyo aad u qiimeeya marwadiisa iyo caruurtiisa oo sidoo kalena ummadda soomaaliyeed runtii in uu qiimeeyo aan u arkayo inay tahay waa nin saaxiibadiisa tixgeliya waxa very important oo kale ah waa waa nin businessman ah oo runtii ninka marka uu businessman yahay waxa weeya hantidiisa iyo xoolihiisa siduu u dhaqayo ka ummadana u dhaqaya marka aniga runtii saaxiibtinimo dheer oo muddo runtii jirtay ah oo aan runtii aada iyo aad maanta aan ugu hambalyeynayo madaxweynaha inuu ka dhigo saacid faarax garashidon inuu prime ministerka noqdo uu hogaamiyo ummadda soomaaliyeed waxaana runtii rumaysanahay inuu runtii mustaqbal fiican uu ku oo wax wax badan ka bedelayo
waa mahadsantaha xildhibaan cabdalla sida ay dowladnimadu u dhaqanto waa kugu soo noqon doona dowladnimadu ay u dhaqanto waa kugu soo noqon doonaa xildhibaan cabdalla waxaan siinayaa cabdirashiid qalif oo kanada jooga cabdirashiid waa la socotaa howlaha adaga hadda dowladdan horyaala arrimihii gobolada jubbooyinkaa taagan waxaa taagan oo kale xiriirka laftirkeeda puntland iyo dowladda federaalka in in maaragtay uu meesha hadda uu joogo uusan ka hoos marin ama uu kasoo wanaagsanaado magacaabista wasiirada sugaysa howlahaasi sidee isleedaha waa ugu habboon tahay in ra-iisul wasaaraha cusub uu u wajaho
runtii wakti xasaasi ah oo kala guur ay soomaaliya ku jirto hadda kala guur dhinaca amniga waa dawladdan dhalatay madaxweynaha iyo baarlamaanka iyo magacaabista ra-iisul wasaarahaba marka waxaan anigu isleeyahay sida dastuurka ku qoran haddii dastuurkaas lagu dhaqamo oo oo oo dastuurkaas lagu heshiiyey haddii lagu dhaqmo oo markaas ud xukuumad soo dhiso xukuumaddaasna golahaas wasiirada awoodda iyo maamulka dalka ayagaa leh madaxweynuhuna hadda arrimaha jubbooyinka iyo kuwa amniga iyo guud ahaan arrimaha dhaqaalaha dhaqaale xumada jirta iyo guud ahaan arrimaha dawliga ah oo yaalla madaxweynuhu keligiis ma qaban karo ra-iisul wasaaraha keligiis ma qaban karo ra-isul wasaaraha waxaa laga rabaa inuu xukuumad taya leh soo dhiso madaxweynuhu hadduu ra-isul wasaare soo magacaabay taya leh markaasna uu ra-isul wasaaruhu xukuumad soo dhiso madaxweynuhu waa nasan karaa raggaasu gabdhahaas buu wuxuu noqonayaa qof maaragtay muraaqabeeye ama supervisor u ah oo oo korka kala socda oo wixii ka dhimanna ku dara yidhaahda ra-iisul wasaaruhuna shaqadiisa waa saas oo kale shaqo awood gooni uu leeyahay ma jirto awoodda waxaa leh golaha wasiirada ayagaa collectively ama ayaga wada jir ah bay dalkan hogaamiyaan maamulaan marka ra-iisul wasaaraha wakti yar buu haystaa bil meelahaasa inuu dad tayaale rag iyo gabdho tayaale intuu soo xulo markaasna shaqada u qaybiyo qolo kastana shaqadeeda ku supervise gareeyo u baahan yahay ama ha noqoto arrimaha jubbooyinka ama amniga ama dalkan si dhaqaale loo heli lahaa ama xiriirka caalamigaayo igad iyo african union iyo caalam carabi iyo u n midarba dana gooniya ee soomaaliya ka leedahay waxaasoo dhan markii dawlad la dhiso shaqadana la qaybsado baa la fulin karaa meelna la saari karaa lakin keligiis hadda wuxuu qaban karaa ma jirto inta ugu muhiimsan waxa waaya inuu xukuumad soo dhisto xukuumaddaasna dad tayaala oo ku nasto oo shaqada ka xigsada oo u xil saarto haddii kale macnaha shaqadi shaqadii hal nin iyo laba nin iyo saddex qof midna ma qaban karaan waa in golahaas la dhiso golahaasna wasaaradihii ay dhistaan shaqadana saas loo galo markaas waa mahadsan tahay waxaan siinayaa maxamed abshir walde oo nairobi jooga
ha soomaaliya waxay u baahan tahay nabad iyo cadaalad midnimo sinaan in lasoo dedejiyo oo lagu la hirgeliyo waxa weeye afartan sano iyo ka badan inta intaasoo dhani ay ku yarayd soomaaliya dadkuna taa ayay u hadaaqahayaan oo aada u dhowrahayaan nabad cadaalad midnimo qaran iyo sinaansho oo xuquuqda ay u siman yihiin iyo wax walbaba dastuurka in la ilaaliyo sidii loogu heshiiyey dastuurka hadda noo taagan oo ahaa mid dibu heshiisiin lagu keenay arrimo badan oo cusubna koobahaya oo ay ka mid tahay arrinta muxuu aha federaalka iyo dibu heshiisiinta ay ka mid yihiin arrimaha taagani ma aha jubbaland iyo puntland keliya wadahadalkii somaliland baa jira arrintii federaalkaa jirta jubbaland baa jirta gobolada galbeed baa jira kuwa dhexdhexaadka ahoo centraalka ahaa jira arrinta markii laga hadlahayey federalismka intaasoo dhan xubno la filayo inay federaalka ka mid noqdaan weeye iyagii in badan baa hadda la xoreeyey oo muxuu ahaa cadowgii iyo mucaaradkii haystay laga xoreeyey haddana waxaa la gelayaa hawshii midnimadii iyo maamul dhiskii aada baan ammaan iyo sharaf ay u tahay madaxweynuhu markuu beledweyne joogay oo uu ka hadlahayey oo uu yidhi waagii dowladda dhexe laga soo amri jiray maamulada gobollada iyo dowlad goboleedyadu waa dhammaadeen dadku hadda waa inuu gudahooda isagu ka kulmaa oo dhistaa oo ka tashadaa oo maamul la yimaadaa lagu taageero lagu gacan qabto aada iyo aada iyo aad bay waxay u tahay aragti dheer iyo vision dheer lasoo dhoweeyo oo lagu farxo waxaa loo baahan yahay arrimaha prime ministerka iyo presidentka oo u baahan si wada jiraho tiima inay u wada shaqeeyaan ah, loo baahan yahay oo ugu horeysa oo nabadda lagu xasilin karaa wax walbabana u asaldhig waxa weeye ciidan qaran in la dhisaa ciidanka soomaaliya hadda ay leedahay waxa weeye milishiyooyin qabiile ay leeyihiin iyo woorloodyo maaha ciidan soomaaliyeed Ah, ciidankaas in lagu degdego oo ah, arrimaha priority-ga koowaad laga dhigo waa loo baahan yahay arrin kaleeto ayaa jirta oo loo baahan yahay in laga dego waxa weeye badanaaba dowladihii aanu soo marnay ma kala soocnayn oo ma kala qaybsanayn awoodda prime ministerka iyo kabinetkiisu ay leeyihiin iyo awoodda madaxweynaha inkasta oo aan u malaynayo dastuurku inuu wax ka tilmaamayo waxay u badnaan jirtay in madaxweynuhu micro management uu sameeyo oo hawsha prime ministerka iyo kabinetka uu maaragtay gacanta ku hayo oo kula jiro halkaana khilaafyadii imaan jira ay ka yimaadaan Eh, waxaan rajaynayaa taasna in ay eh, tiim ahaanna uga wada shaqeeyaan hawshuna ay u qaybsan tahay waa mahadsantahay En- waxaan rabaa cabdalla inaan siiya cabdalla markaad fiiriso dowladihii soomaaliya soo maray mar walba waxaa isku dhici jiray madaxweynayaasha iyo ra-iisul wasaaraha kasoo bilow dowladii cabdi- cabdiqaasin oo iyadu yeelatay laba ra-iisul wasaare En, sidoo kale dowladda cabdullaahi yuusuf oo ku xigtay waxay yeelatay labo dowladii een, hadda ugu sii dambeysay sheekh shariif waxay yeelatay saddex ra-iisul wasaare ma isleedahay aqoonta aad labadaba u leedahay markaad fiiriso arrintaas waa kaga gudbi karaa
Ah, waxa weeye horta runtii eh, madaxweyne eh, ah, xasan sheekh eh, intii uu kambeynka ku jira ayaan la kulmay runtii fikir aada iyo aada u fiican oo ah mada- madaxweynuhu inuu runtii uu noqdo mid eh, sharciga ilaaliya iyo dastuurka ayaan aada iyo aada uga fahmay Eh, waxaana weeye runtii Eh, markaad eegto waxa weeye eh, labada arrimood ee ugu waaweyn ee maanta dowladdan wajahaya waxa weeye waa security-ga iyo wadahadalka somaliland Eh, waxyaabahan eh, koonfur iyo somaliland waqooyi iyo koonfur waa in loo wada hadlo waxaan aynu ka sheekaynayna puntland iyo jubbooyinka iyo waxaan oo dhami waa koonfur marka waxa weeye wadanka ah, in- w- mowqif fiican ayuu ka taagan yahay madaxweynuhu in koonfur iyo waqooyi wadahadalka dowladda dhexe iyo dowladda somaliland ay wada hadlaan oo ah runtii lafdhabarta ah resources badan amba ha noqoto nabadgelyo amba ciidan ha noqoto amba dhaqaale ha noqoto amba runtii wadajir soomaaliyeed ha noqoto ayaa ku xidhan oo maanta ta ugu horeysa ee security-ga ku xigta koonfurta waxay noqonaysaa wadahadalka somaliland taas waa mid waxaan ka sokeeya eh, eh, amba ha noqoto jubbooyinka amba ha noqoto puntland waxay noqonaysaa runtii secondary anigu sidaan u arko madaxweynaha waa ka wada hadalay En, ah, runtii prime ministerkuna waa inuu ka amba qaado halkaa waa ka mahadsantahay labaad waxa weeye ka labaad waxa weeye Ah.
En, ah, waa in loo arko eh, madaxweynaha iyo prime ministerkuba anigu sidaan u aqaano saacid En, waxa weeye in la arko in dowlad dhisid iyo state dhisid iyo en, dal dhisid aynu ku jiro oo ay runtii noqdaan en, go-aamada lagu qaadanayo wasiirada iyo golaha wasiirada loo samaynayaa waa ay mahadsantahay cabdalla tahay ay tahay in ah, runtii laga amba qaado sidii loo dhisi lahaa ee aan loo arag maanta dowlad shaqaynaysa waa mahadsantahay cabdalle En, kuwaas waxay ahaayeen cabdalaax jacli oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka soomaaliya cabdirashiid khaliif xaashi oo ka tirsan hay-adda kahortaga xasradaha adduunka ee i c g oo ku sugan dalka canada iyo weliba maxamed abshir walde oo isna ku sugan magaalada nairobi oo ka faalooda arrimaha soomaaliya